أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeen talaadaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah mid ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee laga yaqaano dalka iyo dibadda oo soo haleela jihaadka ka socda bariga afrika haddaba waa kuma abwaankaasi warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah shabeellada dhexe dagaallo culus oo bilowday duhurnimadii maanta soona gaaray caawa maqribkii tiro afar jeerna lagu jebiyey cadowga laguna dilay in ka badan labaatan askar oo isugu jira kufaarta burundi iyo kuwa murtadiinta oo ka dhaca duleedka degmada balcad dowladda xabashida etoobiya oo sheegtay inay diyaarsatay ciidamo boolis ah oo qaabilsan ilaalinta xeebaha xilli ay dadaal ugu jirto qabsashada badda soomaaliya maamulka murtad axmed madoobe oo horinaya dagaalada ka socda degmada luuq ee gobolka gedo kumanaan kun askar turki ah oo la ogaaday inay qayb ka qaadanayaan xasuuqa yahuuddu ay ku hayso shacabka khaza waxaan sidoo kale caawa faafareebka idinkugu hayaa tiro askarta ebiina oo ka soo baxay safka cadowga allah oo isku soo dhiibay maamulka wilaayad islaamiga ee banaadir qodobadaas iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha faysal mahad suheyb iyo maahir ayaa igala qaybgeli doona waxaa toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladdan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa mid ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee laga yaqaano dalka iyo dibadda ayaa soo haleela jihaadka ka socda bariga afrika haddaba waa kuma abwaankaasi waxaad si faahfaahsan ugu dhegaysanaysaan warbixintan soo socota waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad soomaali heye faysal isagoo ku sugan cirifka waqooyi ee dalka ayuu weheshanayay halganka ka socda dhulkiisa soomaaliyeed warbaahinta islaamiga ayuuna la noolaa oo uu ka helayey akhbaarta walaalihiisa iyo wadciga ay ku sugan yihiin markuu helo qabar weyn iyo bishaaro mug leh ayuuna caburka iska saari jiray isagoo hawada soo marinaya suugaan sarbeeban si uu u marin habaabiyo cadowgiisa maantase waxa uu taagan yahay mashhad ka duwan marxaladda aan ka soo sheekaynay wuxuuna cagta soo dhigay wilaayaadka islaamiga ah
nin dhulkiisii jooga ninaan cidna marti ugu ahayn nin baa laga sheegay nin aqalkiisa hor fadhiyo lama yidhaa goormaad geli marka aqalkaygii ayaan hor fadhiyaa taasi waa taa
waa abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid oo ah abwaan soomaaliyeed oo laga yaqaano dalka iyo dibadda gabayadiisa ku saabsan gumaysina caybka iyo gobonnimada marnaba ma ahayn kuwa dahsoon balse waxa duugnaa ee uu daaha ka fayday ayaa ahaa garabka iyo gacaltooyada uu u qabay walaalihiisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu abwaanku ku sheegay in tan iyo yaraantiisiiba ay ku beerneed ruuxda gumaysina caybka iyo jihaad jacaylka taasna laga garan karo gabayadii uu muddada dheer tirinayey saxafiga rugcadaaga ah ee cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa abwaan ka weydiiyey sababka ku xambaaray inuu ka soo haajiro magaaladii uu deganaa jihaad baanu imi cibaadada halkan ka socota iminka tusaalahaan adigoo salaaddii aan tukan iyad muslimiin salaadda dhigtay baad heshay dunida meeshay doonana kaga noolaadaan kii ku xidhuunbaa tee jamacaa la xidha cibaadada halkan ka socotay ayaan la xidhay sababtaasaananu imi timacaddaa odhan jiray anigoo sabiyo walba maxay siigaduun isku aso sitaleeb iyo qaanso iyo saacan maanta aan joogo gabaygu way gu sugnaaba ilaa ilaa yaridaydii fikirkani waxa weeyaan cibaadada jihaadku de waa cibaado laynagu leeyayo waan jeclaa waa run gabayadaydii soo labaatan sannadood ku hiranoo jihaadka kaga hadlaya maad arag iyo wixii la halmaala dee nin yar baan ahaa halkaasuun ka tusaale qaado ilan waad haysaa maamulada soomaaliya ka jira ee dimuqraadiga ah waxay yidhaahdaan qofkii ee jihaad soo hadal qaada ama ee waa jihaada yidhaahda qofka ee waa la marnaabaabi maxaad ka leedahay adigu
dee nin baa la yidhi hebel baa kucaayayey dee wuxuu yidhi awalba col baannu ahayn iyagaa sheegtay inay dimuqraadiyin yihiin dee annaguna islaamiyiin baannu nahay labadaasina dee laba kulmaya ma aha waa laba deradu dhex maranaysa oo ay isugu jirto dee waa sidaa marka waxaad leedahay colaad baa ka dhexaysa oo war wanaagsan walba ka sugmayn dee waa sidaa nimankani waxa weeye nimankii nebi maxamed yidhi wa innahu la majnuun wuu waalanyi waa nimankii nebi maxamed ka fakan waaye maanaa ammaan ka sugaya ammaan haddaan ka doono laakiin kuwaasu gaalada caadiga hay ahaayeen wixii nabi maxamed alayh salatu wasalaam uu ka faka waayey haa dee kuwaniba wixii abujahal wax ku xukumayay wax ku xukumayaan sidii abujahal u dhaqmayey ayay u dhaqmayaan wax u dhexeeyaana dee ma jiraan adba waad og tahay dee maamul diintii nebi maxamed ka shaqaynaysaa dee ma jiro diintii nebi maxamed loo soo dhibay ee furqaane maamulladaa aad carab dhowday mid ay ka shaqaynaysa miyaad garanaysaa maxay ku diideen dee imaanla'aan bay ku diideen haddii ninka meel tii kululayd loo wado ilaahoo cayntiya dee mooyaane haddii ciddii dahanunu qoranya innaguu diidi maynee laakiin dee iyagaa diiday iyagaa diido imaan la'aan yaansha xumaa u diiday wuxuu abwaanku sheegay in xaqnimada halganka maanta ka socda soomaaliya uu yahay mid aan cidna daac ka saarnayn balse uu iska indhatirayo mid dan gaara leh wuxuu sheegay in doodda ku saabsan jihaadka soomaaliya uu yahay mid bilowgeedii la isku waafaqsan yahay haddii bilowga la isku waafaqana aanu dhammaadkeedu macno lahayn soomaalidu waxay tidhaahdaa midho aanad cunayn kuma qabtaan taa lidkeedana dee haddaad cuntay way ku qabanayaan soo maaha waa la garnaqsanayaayoo marka la garnaqsado dee ama anaa gar darraan ama iyagaa gar darraan haddaan weliba garta ku soo dhowaadoon sii yaro taabto cilmiga mandiqa la yidhaahdo ama maangalka marka laga hadlaya waxaa la yidhaha ninku hadduu shay bilowgiisa kula qiray kula qiro ou dhammaadkiisa kula diido nin dhan maahoo doodda layskagama lumiyo oo lalama doodo ha lalama doodo ama qofdee maskaxdiisu ay baddee bad qabta maaha iminka haddaan idhaahdo inta iga soo horjeedda amase jihaadka dee dunida ka dhisaalan ee islaamiga duraysa haddaan idhaa war muslimiinta ma lagu soo duulay haa bay odhanayaan diintoodii ma lagu tuntay haa khayraadkoodii ma la qaatay haa iyaga dad ahaan iyo sharafkoodii ma lagu gafay haa markuu sidaa ay la qira waxaynu odhanaynaa ma iska celinnaa markaasuu muran keenaya deedna waxaan markaba anna liiska waxaan ku daraa dadka caqligoodu yahay waqiin shan iyo labaatan garaam waa dadka dadka caqliga yar baan markaba liiskooda ku daraa waad fahantay waa sidaa halkaase ilbiriqsi bay dooddu kaga jabaysa wuxuu ka hadlay maamulka gaala raaca ee somalilan kuwaasoo uu sheegay inay yihiin wakiilada gaalada ee gobollada waqooyi wuxuu arrintaa ku cileeyey in loo xiray gabay uu ku weeraray dowladda faransiiska ee aflagaadaysay suubanaha sala allahu calayhi wasalam kolkaasoo uu qareennadii maxkamadda weydiiyey cidda wakiilka ka ah dowladda faransiiska ee soo dacwaysatay intaa dee ay silsiladda igu jiidayeen iyo katiinadda dee dasaatiirta baadilkay wax ku xukumayaan iyo qurunka ka buuxa waxa weeyaan dee dheg muggeed ayaan ka qaadanayey il muggeed baan ku eegayey askarahoodu siday u dhaqmayaan ayaan eegayey waxay soo maray sidaan kuu sheegay qaarkooduu yidhi dadka qur-aankaad la saaxiibtay waxaan indhahayga saaray oon hebel hebel u garanayaa ninka gaashaanta iyo dhowrka xidigood sitay ee nimanka wadaadadaa ku yidhi ilaaha caabudi jirtaan halkan kama taliyo waxaa ka mid ahaa ninka yidhi isna ka mid ahaa askarahooda nebi maxamed haddiina loo keena waan silsiladaynlay waxaa ka mid ahaa jeelka hargeysa gudihiisa ninka jananka intuu kitaabka qur'aankaa sidaa u qabtay sidaa u muguujiyey maxaabiista hortooda ee yidhi kanaabanna waalay oo dhul ku tuuray dhulku ku tuuray saddex boqol oo maxbuus baa taagnaa waayahay faransiiska maxaad ugu gabayday markuu yidhaahdeen maamulka somalilan maxaase ku jawaab gar bay ahayd baan ku yidhi inaan u gabyaa nebi maxamed bay aflagaadeeyeen kitaabka qur-aankaana qaba gabay baad sheegaysaa in la laayo deedna maxay ku yidhahdeen dee markay hadalkii joojin waayeen baan idhi gaalada yaa qareenu ah waaya dee cidna bay yidhaahdeen dee haddaa maxay isu keen keenay baan ku yidhi nafar shaataba lamaan hadale haye maxay yidhaahdeen marka dee halkaasay imaanla-aantoodii ku gudha inaga kaxeeya oo xidha bay yidhaahdeen ila iyaga wax kama go'aane raggii soo dirsaday baa yidhi halkaan noogu xidhaya abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid ayaa mar uu ka hadlayey farqiga u dhexeeya wilaayaadka islaamiga ah iyo gobolladii waqooyi ee uu ka yimid wuxuu sheegay inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya labada deegaan haddii ay tahay dhaqan iyo diin ahaan intaba dee nololiyo geeri bay isu yihiin maxaa nololii geeri soo ah waxaa nololiyo geeriisu ah meesha kitaabku ka shaqaynaya meeshaanu ka shaqaynayn meesha kitaabku ka shaqaynayo wanaag oo dhan baa yaalla meeshaanu ka shaqaynayna xumaan oo dhan baa taalla halkan waxaad ku faraxda mooye wax dhegidiidaya ku arki mayse maxaa ka mid a waxyaabaad ku farxdad ku arag waxaa ka mid a ilaahay diintiisi baa loo jihaadayaa oo waxaa laga yaabaa afar iyo labaatanka saacado rag dab iyo saanadle oo diinta awgeed u taagan oo u tuutaysan inay indhahaagu qabtaan waxaa ka mid a dee kitaabkii oo maxakamadii ka shaqaynaya oo isagii lagu kala baxayo waxaa ka mid a xijaabka oo ay dumarkii ka siman yihiin oo ishaadaasi haweenay qaawan oo bilaa sharabaada aanay qabanayn waad fahantay sow maa waaya adduunye ahaan iyagoo u nastay oo wixii ay haysteen adduunkooda tabcaday oo beerahooda fashay oo adduunye ahaanna looga hadhay waxbaa isugu qoofalan rabbi haw siyaadiyo alla kama kala tuuree Mhm.
waxbaa isugu qoofalan Waaya.
waxaan leeyahay cidday maqlaysana Mhm.
halkanaa lagu nimacaystee soo raaca marka een, adiga taladaadu waxa weeye in soomaaliya oo idil eh, sidaan laga dhigo oo ku dhaqanka shareecada islaamka la gaarsiiyo nacam war kale ma lihi taasaan leeyahay oon ku celcelinayaa oon la taagnay meeshii intaan qurbaxayo wuxuu abwaanku waraysigan ku soo gudbiyey gabay cusub oo uu ka tiriyey go'aankii maamulka somalilan uu labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya ugu hibeeyey xabashida etoobiya baaq muhiim ah ayuuna u jeediyey qabaa'ilka ku aadan dhufayska koowaad ee laga difaacayo badda uu bixiyey muuse biixi saddexda reeree halkaa ugu xiga waa isaaq iyo samaroon iyo ciise waxaan leeyahay inantiinna guurkeedu wuxuu ku xidhan yahay waxaa baddaa ka yeeshaan inta rag isku soo gaadhayo gabayna wuu jiraa aan ninkaa kula hadlay haddii aan murtidu waahibee lagu mihibsiinin sida badaha mool kale haddaan lagugu maanshaynin midhka aad tidhaahdaba haddaan lala muraaqoonin meeshii la joogaba haddaan lagaga maahmaahin inaad hadal maqaafa ashubtaa waa macno la'aane haddaad meese wada godiriya mudhaya doonayso magaan dacawa waa laga hiraa sidigta maandeeqe inaan geelu may dhaamin baa looga maarsadaye in mas-uulka diin lagu xushaa taa kasi mudane adigoon macnaa gololada meel kale u leexin murtida inaad fahanta waa lagama maarmaane kuwa madaxda lagu sheegayaa maanta waa halise midi daabka cadow haysto oo miridhay weeyaane murtadan wuxuu gaalku rabo maya ka keenaynin oo melyan jeerka sii liitabaa mooda lahayaae haddii muuqa oo keliya iyo midabka loo raaco maarta waxay noqon lahayd dahabka maadhkaaye inkastoo hugii madaxda iyo shaalka lagu miiso oo maqadin baatiya ammaan lagu mashaysiiyo medelooti taladiisu way wada maroortaaye waxaan madaxu keenaynin baa laga malaystaaye odaygii madhnaa wuxuuna yidhi waan mashiiqsadaye nimankaan manaayaa lahayn meesha iyo aadan marsaan xabashi ugu deeqay buu madar la taagnaaye inuu aqal nin kala moosay iyo dirasho mooyaane magacii ba'wa waxaan ninnimoo meel ka soo gelin mahmaa halkaa daaran baan idin mihibsiine macna maleexini yaa ninkii siday ka maarmaaye afkuu muuse koru taagayaya malihi benowye abay baa u maamulay sidii marantidiisii waxba yaanan meytoo riyaynaan macno lahayne miladiya dhulkaagiyo ninkii maxasta ku dhaafaa inaad ugu mareegaysa waa lagama maarmaane nin midiidinaa yeeli kara meherada qaare manfac loome xeebtiyo dhadhamo aan milgalahayne basaas baa miliilica waxay midha daba taale wixii magaca kaa dilaya waa laga mastuurtaaye ninkii hadalku marayow sidaa muuse ha u dhimanin waraysigan oo la dhagaysan karo muddo soddon daqiiqo ah ayaa caawa lagu baahiyey baraha internetka iyo mareegaha islaamiga ah waxaase waraysigan ka horeeyey sawiro shalay lagu baahiyey baraha bulshada oo muujinayay abwaanka oo isagoo ku labisan darayska dagaalka dusha ka saaran gaari gaashaaman oo laga gubay nasaarada itoobiya ee uu in muddaah ku taamayey in uu la jihaado abwaan gamaadiid wuxuu ku biirayaa qulqulka dhallinyaro aqoon-yahan culimo iyo waxgarad jihaadoon ah oo si aan horay loo arag u soo haleelay jihaadka bariga afrika si ay uga qayb qaataan halganka foodda la sii gelaya rubac qarni oo cabay dhiigga kumanaan ka mida shuhadadiisii ugu qayrka badnaa iskana soo tufay sunta kuwa kale oo isku tahlay inay turantureeyaan أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faahfareebka wararka markana shabeellada dhexe dagaalla culus oo bilowday dowrnimadii maanta soona gaaray caawa maqribkii tiro afar jeerna lagu jibay cadowga laguna dilay in ka badan labaatan askar oo kufaarta burundi iyo kuwa murtiniinta isugu jira ayaa ka dhacay duleedka degmada balcad qodobkaas iyo sidoo kale dowladda etoobiya oo sheegtay inay diyaarsatay ciidamo boolis oo qaabilsan ilaalinta xeebaha xilli ay dadaal ugu jirto qabsashada badda soomaaliya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuweyman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay shabeellada dhexe dagaallo culus oo bilowday duhurnimadii maanta suuna gaaray caawa maqribkii islamarkaana in ka badan afar jeer lagu jebiyey cadowga ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka yaaqle ee duleedka degmada balcad dagaaladaasi ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka ridada iyo ciidamada kufaarta burundi ay weerar kusoo qaadeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan deegaanka yaaqle waxaana dagaaladaasi lagu dilay sagaal cadow ah oo isugu jira murtadiin iyo burundeys waxaana lagu dhaawacay saddex iyo toban kale oo cadowgaasi ah dhanka shabeellada hoose howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay aadan geelle oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xamse cabdi barre oo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen labaad ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya murtad xamse cabdi barre ayaa magacaabay xubno wasiiro ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeen labaad oo ay yeelatay xukuumadda ridada kaasi oo horey buuq iyo isqabqabsi xoogan uga dhex abuuray xubnaha golaha wasiirada ee murtadiinta xamse cabdi barre ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee ridada oo ah xubin cusub u magacaabay murtad cabdisalaan cabdi cali kaasi oo horey ugu magacownaa wasiirka waxay ugu yeeraan howlaha guud ee xukuumadda ridada ra-iisul wasaaraha murtadiinta ayaa sidoo kale magacaabay xubnaa wasiir xigeenno iyo wasiiro dowlayaal balse magacaabista uu sameeyey murtad xamse cabdi barre ee ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ayaa kusoo beegantay xilli khilaaf xoogan oo dhanka siyaasadda ah uu ka dhex jiro maamulada muqdisho iyo baydhaba taasi oo keentay in kooxda riddadu joojiso in siyaasiyiinta iyo xildhibaanada aadaan dhanka magaalada baydhaba laba bilood ka hor ayay ahayd markii xubnaha dawaaqiidda ee kasoo jeeda gobolada waqooyi ay ka biyadiideen in la abuuro ra-iisul wasaare ku-xigeen labaad taasi oo keentay in kooxda riddadu muddo laba bilood ah ay hakiso magacaabista ay maanta samaysay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xabashida oo sheegtay in ay diyaarsatay ciidamo booliis ah oo qaabilsan ilaalinta xeebaha xilli ay dadaal ugu jirto qabsashada badda soomaaliya dowladda xabashida itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaarisay ciidan booliis ah oo loo tababaray ka hortagga dembiyada ka dhanka ah biyaha oo ka howlgali doona xeebaha badda iyo webiga niil taliyaha booliska federaalka itoobiya genaraal demelash gabre mikhail ayaa shaaca ka qaaday in la dhammaystiray qorista ciidanka samaynta doonyaha iyo guud ahaan diyaargarowgii lagama maarmaanka u ahaa adeega ilaalinta xeebaha oo uu ballan qaaday in dhowaan la howlgelin doono genaraal demelash oo ka hadlayay munaasibad ee lagu maamuusayay saraakiil booliis ah ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ay ilaalada xeebuhu u leeyihiin ilaalinta goobaha loo dalxiis tago sida biyoxireenka webiga niil ee itoobiya itoobiya ayaa weli kusii adkaysanaysa damaca qariska xornimada ah ee ay ku rabto inay ku fushato heshiiskii xaaraanta ahaa ee m o u-ga ee bilowgii sanadkan ay ka saxiixatay madaxa maamulka la baxay somalilan ee muuse biixi cabdi waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan toban ruux oo etoobiyaan ah oo dooni kula degtay koonfurta itoobiya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in ay rugmatay doon ay saarnaayeen in ka badan toban ruux oo etoobiyaan ah oo ku safraysay arabiyood ku taal koonfurta dalka itoobiya sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil maxalli ah doonta rogmatay ayaa waxaa ku rarnaa faakihada muuska waxaana la socday ugu yaraan lix iyo toban ruux oo etoobiyaan ah iyadoo ku rogmatay arabiyood lagu magacaabo jamo oo ka mid ah mandiqada gamazon ee koonfurta dalka sida ay warbaahinta u sheegeen waaxda xiriirka warbaahinta ee maamulka gamazon saraakiisha warbaahinta la hadlay waxay xaqiijiyeen in laba ruux oo ka mid ahaa dadkii la socday doonida lasoo badbaadiyey halka afar iyo toban ruux oo kalena weli aanan lagu helin nolol iyo geeri toona doonta rogmatay ayaa la sheegay inay kusii jeeday magaalada arbaminj ee xarunta u ah madiqada gamazon sida loo badinayana waxaa badnaa tanka haysiday sida ay baahisay wakaalada wararka shiinaha oo soo xiganayso ilaa wareediyo mas-uuliyiinta itoobiya ka mid a waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada ee soomaalida waxay ahayd diyaarado uu soo bandhigay maamulka somalilan ee asha hadala dirirka ah diyaaradahan oo ah nooca kuwa yaryar ayaa waxaa ah muuqaalo isaga soo duubay madaxa maamulkaasi ashahadala dirirka ah murtad muuse biixi muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay mid ka mid ah diyaaradahaasi oo lagu jiidayo raanweyga ay diyaaraduhu ku ordaan ee lagu qabtay munaasabadda uu soo agaasimay maamulka murtad muuse biixi dadka ayaana ku mahadaysanayay diyaaraddaasi la jiidayay ee muuqaalkeeda uu ku baahay baraha bulshada xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inagaynta أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay weli sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza duqeymaha ugu badanna afariy labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay ka dhaceen deegaanada dhaca waqooyiga si gaar ah mukhayamka jabaaliya warbaahintu waxay ku warantay in tan iyo saaka duqeymihii ka dhacay qidaaca lagu dilay ilaa konton iyo toddoba ruux kuwaasoo afartan iyo afar ka mid ah ku shahiiday duqeymihii ka dhacay waqooyiga tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa afartan iyo laba kun lix boqol iyo saddex halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo sagaal kun toddoba boqol iyo sagaashan iyo shan kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan mid ka mid ah weeraradaas oo ahaa mid kamiin ah waxaa lala egtay kolonyo ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda wuxuuna si gaar ah uga dhacay magaalada jabaaliya inta uu kamiinka socday kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegeen inay adeegsadeen qaraxyo aad u xogan ayna jiraan khasaare isugu jira dhimashay dhaawac oo ciidanka sahaynada gaaray sidoo kale waxay weerar duqayn ah ay ku qaadeen taliska laga hago howlgallada ee ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku leeyihiin magaalada khaza indhanka kale bashiirow kooxaha muqaawamada filistiin maanta waxa ay shaaciyeen dhimashada mid ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayeen ruuxa dhintay ayay sheegeen inay ahayd haweeney balse wax tafaasiil ah kama bixin asbaabta keentay dhimashadeeda dhanka taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda wuxuu xaqiijiyey in boqol saddex iyo labaatan askari ay ku dhaawacmeen dagaalada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay qidaaca khaza iyo sidoo kale koonfurta lubnaan siddeed iyo toban ka mid a ayay sheegeen in lagu dhaawacay magaalada khaza halka inta kalena lagu dhaawacay dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay xududbeenaadka u dhexeeya waqooyiga filistiin iyo koonfurta lubnaan xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan maamulka wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa soo bandhigay laba askari toobadkeenayaal ah kuwaasoo iska soo dhiibay dhinaca shabeellada dhexe markii towxiidka loo qabtay kadib ayaa waxaa waraysigan la yeeshay walaalkeen cabdulqaadir rabbaani cabdinuur cali firaad bismillahi walaal marka hore haddaan ku bilaabo waxaan ku fiiri ciidankaasi labada kun labaatan iyo saddexda bisha saddexaad taarikh labaatan iyo kow waxaan dib ugu aaday dalka uganda
waayahay cabdi nuur uganda ayaa tababar u aaday maxaa lagu soo dhigay oo aad tababarka kusoo qaadatay waxaan kusoo qaatay tababarka isaga ahaa dee sidii marka isaga shaksiga la rabo inuu digaal galo ama uu rabo sidii nafsadiisa uu u difaaci lahaa maaragtay marka waxyaabaha iyaga ahan waxa dadka lasoo bara meesha lagu soo bara waa gartay marka adiga tababarka khaaska aad qaadatay muxuu ahaa tababar gaas waxaan qaatay aniga oo khaasatan aan qaatay gooniya ma jiro imise sannadood ama bilood ayuu tababarku idiin socday wuxuu noo socday lix bilood waa soo laabanay muqdishoaan kusoo laabanay muqdisho hadii aanu maalin kadib waana la qaaday furuntaan waa la qaaday meel hirshabeella khaasatan afarta kiilo meel yidhahdaan lageeyo diyaarka oo shabeellada dhexe ka tirsan Ha- haye maxaa halkaas ku qabanayseen marka halkaas waxaan ka qabanayni degmo biyo hadda la yidhahdaa ayaa macnaha werinta aniga aan ka tirsanayo mar- marka hore ururka la geeyay inta aniga aan ka tirsanayo ay joogtay iska joogtay meesha iyada haddii ay iska joogtay anigu waa dee awal mowqif baan u galay ciidankood ee waxaan islaa maaragtaye waxa dawlad waayaan islaa markii dambe haddana sidii amoodooda iyadana ku wayso waxaa ii soo baxday inaan hooyadii aabbe aan u shaqeeyo xoogeyta iyo waxayda aan kala soqeeya aan ula laabto Een, ma jiraan wax dagaallo ah oo aad la kulantay dagaalada aan la kulmay way jireen laakiin een, waxaa ka dhacay dagaalada ciida baraagti sheekh camar iyo meeshaas anigu een, hurin baan ka tirsanaa marka een, hurintii oo dab la qaaday aan galay oo meesha loo qaaday meesha bii aan tagay een, oo dagaalo la galay dadka dagaalka gala maanan gelin intaanan dagaalka gaarin buu gaari dhaxda ku halaabay gaarigii halaabay dadkii ku haraan galay ma garata gaarigii halaabay si aan ula joogin saddexdiin baa meesha la joogay saddex kadib gaarigii waa lasoo jiiday meel wargaadi la yidhahdo talisaa loo soo jiiday meesha dii loo soo jiiday anigu meesha marka la joogay waxaa ere inta dii la jawaabo hasna waa kasoo luntay taliska dambe oo usoo loo biyo caddaan kusoo laabtay waa gartay meesha iyadeeda dii aan imaaday niyadeydan ay isin weysa inaan kusii jiro ciidankaas ama aan kasii tirsanaaday niyadeyda isin weysay qorigii booskii aan watayaan u dhigay waana kasoo tagay in ka- walaayadaa la barkooda raadsaday in laygu xiro oo nabadoonkayga aan u wacday in casas laii fidiyo oo meesha ayaga ay joogaan aan ku noolaado iyo gurigooda waa gartay aawo saaxiibadaadii markaa dagaalka galay ee xaggee ku dambeeyeen ilaa hadda meeshay jiraan oo l- meesha kule waan hadda anigu dee me- shan biri ka hor ayaan macnaha meesha ciida iyo ciidankii abaariisa dhanba aan kasoo gu- aan kasoo gooyay ma garatay waa gartay oo shan beri lain ciidan aan ku aqaano iyo telefoonkoodii waan tuuray oo lain un walaayadaasaan kala xadida iyo waafkeedisaa ii furnaa waa gartay meel allaani meelay kala maraysana ma sheegi karo iyadoo meesha jiraan ay igu dambeysay lafteeda ee liigu yaqaani waxaan waa iska tuura laf cusub aan soo qaatay si aniga hadda ii koow isha cabdimaan diyaar u ah waa tahay hubkaagii xaggee geysay
walaalka inuu hubka aniga hub aan qaadi kara ma maasan lahayn meel lagu qaadana maana joogin ma garatay haye waayo nin xara dhex joogo xarada waardiyoy leedahay meel eh, macnaha eh, ifida ayaa ligay leedahay oo laga gala waardiyoy leedahay ifidaas iyo aad ka soo baxdo dadka carada qabaan kasoo baxay dalaskaas waa soo waa laabanay waa gartay saas lacaligeed qoriga gaaris aan ku ah macnaha aan kula soo baxa ama aan walaayeyn maalo intaa dhanna waaba heli waayaba go-aankaygu wuxuu isiiyey inaanan iyaga ka tirsanaanin oo hooyaday iyo waalidkay iyo aabahay meeshay ku noolyihiin waa meel ay walaayay degan tahay oo macnihii musaafirkeeda meesheeda inaan iska joogo hooyaday aan waxambaaro ciidan iyo afaarihiisa baan ka baxa waa tahay sidaas ayaa walaal ugu soo tagay ma garata yaa arrintan kugu dhiirigeliyey in aad soo haleesho dhulka wilaayada oo aad markaa ka soo baxday ciidankan ee markaa cadowga ah waalidkay ayaa igu yiri ayaa igu dhiirigeliyey maadaama aniga aan ku dhashay gobolka godo baasnata dowlada guusaar yidhaahdo way meesha aan joogana ay noqoto hirshabeelle marka waalidkay iyaga laftirkooda welwel fara badan ayay qabaan
marka ciidanka gedo jooga ee dowladda riddada ka tirsan inaad aaddo ma jeceshaha marka
maya waalidkay waxaas ima ogolo haddii aan ku haddii aanan kuwaas aadayana kuwan baa de kama soo tageenba waaya ugu dambayn saaxiibadaadii hore maxaad ugu baaqaysaa oo aad odhan lahayd adigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya
ugu dambeyn waxaan dhihi lahaa saaxiibadeeda hore in ay micnaheedu ninkii fursad uu jaanis uu ku baxa heli karo jaanis uu ku baxa ninkii heli karo inuu guriga horiisa aado ama haddii walaayada ula shaqayn karo way iskala shaqeeyaan aniga aan dhihi lahaa maxaad saas ku leedahay oo aad ku dooranaysaa hade waxaan ku dooranayaa nabad baanaas weli ninka ragga nabad baanaas nabad waa gobol diif ninka ninka ragga gacaliida diiftiis waa gobaa nabad nin afar iyo labaatan saac difaac ku jiro waa waxa nabad ah ay iisan jirin waa dhibaato soo maaha waa gartay
marka saas maxalligeedaan u leeyahay
Een, aad baad u mahadsan tahay qofka kale xiga iigu dhib walaal magacaaga oo saddexan adigoo iigu bilaabaya
magaceeda saddexaad maxaan yidhi xasan ee la dhaho waxaan ka tirsanahay guutada aasiigeed ururkeeda koowaad waa taliyaha guutadana calwaan mallaa tali ururkana maxamed durraan waxaana ka tirsanahay hirshabeelle gaastan iyo cabdi waa gartay adiga deegaan ahaan xaggeed u dhalatay deegaan gobolka deegaan ku dhashanay gobolka deegaan degana waa marka hore waa waa dagadnimada haddii haddana macnaha waalidkiisa arrintan macnaha inaan ka madax banaanaado aan xiriirkeeda ku noolaado aan ugu talgalsanaa waaya goormaad ku biirtay ciidankan riddada ee aad markaa u dagaalamaysay ama ku safkaada eedeen labada kun labaatanki saddexda bishii labaad ee waqti aan ku biiray waqtiyaas aan bisha adiga toddobaadmida sideedna waa soo laabtay goorsadii waan baacaaday waana kasoo laabtay sidaasaa macnaha haddii hirshabelle ku tegay uganda imise bilood ama sannadood ayaad ku maqneed uganda waxaa ku maqnaa adiga afar bilood afar bilood maxaa lagu soo barayay waxaana la barayay hubkaayay sida qoriga loo riday sida isku difaacaysa sida qoriga siata loo furfuraayo sare waxyaabaha sidana la baraya waaya tababarkaagii iga waran marka ee, wax guula ah oo aad ku gaartay ma jiraan maane wax guulin sooda gudaha aan ku kabanay malan wax guul weli kuma gaarin gobolkaasaan nabadgeeyey meesha sidaa u joognaad sidaa macnaha sanad adiga sanad xitaa ma gaaraysa intaan joogay hirshabelle
waa tahay Een, weli wax dagaalla ah ma gasheen maya maxaa idiin diiday maamna sarag weli taasoo tugli maan marag gobol waa gobolka meel biyo cadaa joogay bilaal bilaal maa Ee, difaac baad ku jiri jirtay miya haa haa haa nooga sheekee difaacaad ku jirtay sida uu ahaa iyo xaaladdeeda difaaca difaac ali horin tugantahay iyo talis urur talis urur iyo sayidka awaac iyo hubkaas yaalaan meesha soo joogna koolba waa siyadii talis meel noocaasoo joogna waa taliska maxaa yeelay ama hub ah ama gaadiid ah gaadiidadii saddex baabuur cabdibilaa iyo hal ambalaasa akalay hubkana iyo hurdii shugnina loo yeelay ciidan dhan oo meel degan saddex gaari macnaha loola jeeda maxay ahayd in laydin reebo oo keliya waa horin waa macnaha ceelka kuu sheegaayo horin macnaha diyacadin joogto oo degan saddex baabuur horinta daawadato waana boqol iyo labaatan askari Mhm.
saddex baabuur ayaga ayaga macnaha hormuud iyo ciidan maa waaya marka een, ururkiinaas wax dagaalla ah oo aad gasheen ma jiraan
may ururkaasi mar hadda cawskii naagteeda iyo ayna hadda intaan soo baxno waayada intaan soo baxan naagteeda inay aad weerargayeen baa qaran intaan isku caddayn kara kale ururka meesha ugu dambeysay waktigaana hadda soo baxanay
waa gartay hadda xaadirka ahaa weerar weli maysan noqonin yaa hadda kugu dhiirigeliyay inaad xiriir soo samayso oo aad ka soo baxdo safkaas gaalada oo aad ku soo biirto ummadaada muslimiinta waa waxaa usu waalidkeyga iyo qalbigeenida waxayen maarkay inaysan faa'iido meeshan eh, ka jirin eh, dad qalbanay inaan dareemay marka waalidkeyga inaan macnaha igu dhiirigeliyey inaan arrimahaas aan faraha kala baxo aan xorriyadeeda hore shacbinimadeeda aan ugu shaqaysto marka sidaas waalidkeyga igu dhiirigeliyey
marka nolol fiican ayaad ka dhex arki weysay miya
aa sidaa ugu soo dhamaaday marka waalidkeygiina igu dhiirigeliyeen inaan macnaha ka dhex baxo oo faraha si barnaamijka ka dhex baxo aawo marka qorigaagii iyo booshkaagii iyo dareeskaagii qaad lagula soo baxa meesha waa meel dhul aan garanin marka wadadan nalama soo mari karo waa waa xamad baan lala soo geli karin marka xaradi aad laga soo tegin qaliska biyaad
hadda waxaad joogtaa een, wilaayada banaadir een, dhulka ay maamulaan mujaahidiinta een, sidee lagu soo dhoweeyey
ama seesa maasinteen waa si wanaagsan aad ii soo dhaweeyey wax dhibaataa liimi karin saaxiibadaadii hore maxaad ugu baaqaysaa ama fariina ood u diraysaa adigoo fursaddan ka faa'idaysanaya
وأنا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobixii sila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu